waxaa jira dadyaabo badan oo dalalkoodii dembi ka soo gala oo xiliyadaa soosoo galay oo gudaha soo degay tiradu aaday u badan tahay dadkaas marka mar kastaba waxay markay halkan yimaadeen waxay hoos imaanayaan ama ay tahay inay ixtiraamaan sharciyada dalkan u yaala dalkuna sharciyo hore ayuu lahaa oo marka laga hadlaayo socdaalka waxaa jira kii sharciga socdaalkaa jiro baasboorka marka laga hadlaayo baasboorka wuxuu lahaa sidoo kaleet sharci sharciyadaas unbaa lagu lagu dhaqaaya oo haddaba ay bilaabatay dadkii marka way degan yihiin ilmihay ku dhaleen ilmahoodiia ilmo sii dhalay deegaano kala duwan oo dalka ayay degan yihiin waa dad waa bini aadan waaye xuquuqay leeyihiin oo sharciyadeeduna xuquuqay siinayaan waajibaadna waa lagu leeyahay mar haddii halkaan soo galeen waxaan inagu diyaarinay hadda hababkii marka dadkaas lagu diiwaangelin lahaa in dadkaa la diiwaan geliyo wixii dembi dembiilayaal adduunka laga raadina ahna in maarata hay-adaha amniga loo loo gacan geliyo dadka caadiga ah inkastoo ay sharci darro kusoo galeen haddana degay oo ku noolaaday iyagana in hadda sharcigii la waafajiyo oo la diiwaan geliyo xuquuqdii marka ama habkii ay ku joogi lahaayeen oo sharciga ahaa loo sameeyo laga bilaabo marka qofkan la diiwaan geliyo marka hawshaas hadda way bilaabatay